degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar loo qabtay shaqaalaha diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka tababarkan oo socday muddo lix maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iideystay dhalinyaro aqoon-yahano ah oo si hufan loogu soo xulay howsha diiwaangelinta codbixiyaasha degmada wallaweyn iyo tuulooyinka hoos yimaada ee gobolka shabeellaha hoose farxiyo maxamed yuusuf oo ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka oo tababarka soo xirtay ayaa sheegtay in dhallinyarada ay diyaar u yihiin fulinta waajibaadka qaran ee loo igmaday maanta waxaana soo xirmi doona tababarkeeni socday muddo lix maalmood ah oo lou tababarkaasoo ku saabsanay diiwaangelinta codbixiya maanta waxaa diyaar u tihiin in shaqooyinka liila dhiiba ah sida loogu talgala aad u qabatiin maanta waxaa nilaga saxiixaa heshiiska shaqada waxaa nilaga saxiixaa code of conduct ama akhlaaqda oo qofka oo shaqeynayo uu yeeshanayo marka doorashoyinka ka shaqeynayo inuu yeeshtana la rabo beri waa isku imaanaysiin goobaha aanila qaybin doonaa qof kasta waxaa la siin doonaa doorka ama roolka uu ka shaqeynayo oo lagu ogaan doono qof kasta oo la siiyo user iyo bassword wuxuu qaadayaa mas-uuliyad ciqaabka dhalan doonto oo sharci ah beri markii goobihii nila qaybiyo aa qaadatiin qof kasta doorkiisa uu ogaado sabdiga hal mare goobaha doorashooyinka goobaha oo diiwaangelinta dhan ay ka wada furmi doonaan hadduu ilaahay dhaho
dhalinyaradan tababarka loo soo xiray ayaa la kala geyn doonaa xarumaha ay ku shaqayn doonaan iyadoo maalinta sabdida ah la filayo in gudaha degmada wallaweyn si toos ah looga furo goobaha loo asteeyey in lagu diiwaangeliyo doorashada qof iyo codka ah